You're with SBS Radio.
magacaygu waa maxamed cabdulaahi xasan ee, waan ku faraxsanahay inaan kula kulmo aan la kulmo een, raadiyaha s b s runtii sanadkan hadda inaga sii dhammaanaya een, isbeddello fara badan baa iska jiray oo khaasatan xagga soomaalida marka la fiiriyo Ee, waxaan rajaynaynaa in insha allahu rajadu ay aada u wanaagsanaan doonto Een, haddii ay noqon lahayd ee, waddankii oo dhinac kasta aba ee, jamhuuriyaddii xorta ahayd iyo een, somali state marka een, rajadu aad bay u wanaagsan tahay maadaama dad islaaman ahayna mutafaa'ilku waa shay wanaagsan oo kolley ee, wax laynoo- layna amray weeyaan marka insha allah waxaan rajaynaynaa innagoo dal nabad ah dad fiican oo isku duuban haddii aan ku sii daro waxaad yara moodaa hadda soomaalidu inay waxoogay soo fahmayaan wixii la dhihi jiray wadaniyadda oo wax lagu diirsan kara ah runtii een, ka australia iyo caalamka intiisa kaleba waxaan u rajaynayaa mustaqbal ifaya oo barakale insha allahu tacaala aad baad u mahadsantihin magacaygu waa bishaar maxamed cabdi ee, bismillahi raxmaan raxiim waxaan ka mid ahay dhallinyarada reer melbourne ee ku nool qaaradda australia gaar ahaan magaalada melbourne gobolka victoria ee, alxamdulilah sanadkii hore lasoo dhaafay sanad wuxuu ahaa isbedello fara badan iyo howlo fara badan geyigeennii iyo kan australiaba ka qabsoomay buu ahaa ee, sanad taariikhi uu ahaa ee, waxaan insha allah ilaahay ka rajaynaynaa sanadkii lasoo dhaafay mid ka barako badan oo ummadda soomaaliyeed uga manaafacaad badan oo uga nabadgelyo badan inuu ilaahay ka nooga dhigan ilaahay ka rajaynaynaa aadna waanu ugu faraxsannahay sanadkii hore howlihii qabsoomay gaar ahaan somaali state nabadgelyadii ka curatay iyo isbeddelkii qiimaha weynaha ku yimid iyo nabadgelyada aad moodid inay hadda ka soo curdamayso ee geyigii soomaalida jamhuuriyadda soomaaliya Ee, alxamdulilaah ee, ga- haddii aan u imaado soomaalida australia ee, runtii sanadkii hore sanad ee, wax saa u sii badan oo noogaga bedelnaa ee sanadihii hore na soo dhaafay ma aysan jirin ee, laakiin waxaan rajaynaynaa sanadkan inuu noqdo sanad bashbash iyo barwaaqo u soo kordhiya ee, ummadda soomaaliyeed ee ku dhaqan ee, gobolka ama geyiga ma- australia ee, gaar ahaan gobolkan anigu aan ka degannahay ee melbourne Een, magacaygu waa maxamed amiin sheekh axmed een, waxaan ka imid new south wales sydney een, ee, oo hadda melbourne baan joogaa Ee, runtii ee, haddii aan ku horeeyo sanadkii 2018 iyo soomaalida back home waxaan dhihi karaa runtii isbedelo aad u fara badan ayaa aa- ayaa runtii ka dhacay Een, marka la fiiriyo ee, somali state oo isbedel aad u fara badan runtii uu ka dhacay Ee, ood moodid een, ma garanaysaa ee, khilaafkii iyo mucaaradkii faraha badnaa inuu yaraaday oo dadku gacanta isqabsadeen Een, xagga jamhuuriyadda soomaaliya ee xorta ah ood moodid runtii waxyaalo fara badan inay soo hoyday sanadkii hore oo ay ka mid tahay ma garanaysaa dhaqaalaha iyo recognitionka caalamka uu siiyey wadankaas marka waxaan dhihi karaa 2018 isku celceliska soomaaliya iyo gobolka geeska africa ee runtii isbedel wanaagsan ayaa ka dhacay oo etoobiya runtii iyaduna ay ee, bilow ahayd isbedelka guud marka waxaan ka raj insha allahu khayr badan bay ayaa ka dhacay 2018 xagga soomaaliya haddaan soo imaado een, australia een, 2018 gobolka kulli anagu aan joogna new south wales wuxuu noo ahaa sanad wanaagsan maasha allah Ee, runtii arda soomaaliyeed oo fara badan oo ee, xagga iskuulaadka iyo maakasya fiican keentay arda fara badan oo international oo jaamacadaha kasoo qalin jabisay waa jireen 2018kii 2019kan insha allah sidoo kale ayaan ka rajaynaynaa biidnillahi almubaarak Een, waxaan taakhi- u- damaynta u mahadcelinayaa s b s-ka iyo een, raadiyaha maxaa la dhihi jiray ee, s b s iyo weriye madar jazaak allah khayr insha allah bismi illahi raxmaan raxiim magacayga waa najiib sheekh axmed eh, xambalyo sanad guura wacan sanad guurada eh, caawa ay tahay habeenkii ugu dambeysay eh, sanadkii eh, labada kun iyo sideed iyo tobanka oo aan gelayno sanad cusub labada kun iyo sagaal iyo tobanka Eh, waxaan insha allahu kariim u rajaynayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan sanad guura wacan inuu ilaahay eh, sanad walba eh, ugu ugu dhaliyo barwaaqo iyo bashbash nabad iyo eh, horumar waara insha allahu tacaala Eh, haddii aan hambalyada ka gudbo eh, sanadkan run ahaantii labada kun iyo sideed iyo tobanka wuxuu ahaa sanadkii igu farxadda badnaa aad iyo aad isbedello aad u waaweyn oo aan arkay waxyaalo eh, mar walba eh, aniga najiib ahaan g- qalbiga ka guuxayey oo ay ka mid tahay mataqaanaa een, dowladda deegaanka eh, la gumaysanayey ama somali state oo runtii dadkii laga qaaday eh, culayskii lagu hayay oo la siiyey eh, xoriyatulqowlkii inay hadli karaan Eh, cid walba waxay doonay ay taageeri karto aad iyo aad farxad weyn bay iisoo hoysay labadii kun iyo sideed iyo tobanka waxaan eh, dhul badan baan maray eh, oo aan t- ku safray Eh, dad badan baan bartay asxaab ah Eh, waxaa caawa farxadii tahay in aan la kulmo dhakta madar oo aan dhagtoon ka maqli jiray Eh, asxaab badan ay ka mid yihiin eh, bishaar iyo maxamed cabdulahi iyo maxamed amiin oo aan aad ugu faraxsanahay la kulankooda Eh, caawa waxaa farxadii ahayd si gaar ah masaajidka soomaalida ee melbourne anuu reer sydney baan sydney baan ka imiday sydney baan deganahay oo aan aad ugu farxay markaan arkay eh, sida ciyaalka ay u ciyaarayaan iyo masaajidka dadka gacanta ku haya iyo nidaamka ka jira meesha oo aanan isdhehaynin masaajid soomaaliyeed oo melbourne ku yaala noocaas noqon doona aan islahayn runtii farxad aad u weyn bay ii gelisay Eh, community-ga soomaalida reer melbourne oo runtii aan ku arkay inay dhaqdhaqaaq xoog leh xagga ganacsigii xaggii waxbarashadii eh, loolan mataqaanaa in ay eh, wax noqdaan doonayaan hiigsi ka ay doonayaan aan ka arkay aad baan taana ugu farxay Eh, marka waxaan leeyahay farxad iyo bashbash nabad ku gaadha nabadiyo caano sanadka soo socda aad iyo aad baad umahadsantihiin thank you very much waxaan soo dhoweynaynaa aan haddii adan yar ku daro in s b s ay qabato fikradahan oo kale ama ay macnaha communitiga khaasatan dhallinyarada oo kale si loo helo dhallinyaro macnaha firfircoon fahansan een, ma garanaysaa ay wadaniyadoodii waxay tahay inta badan waxaad arkaysaa ee, dhallinyaradeennan inay aad u- warbixintoodu ay u badan tahay inta jaamacadaha ka baxday ama waxbaratay wadankan ay ku nool yihiin australia oo kale tusaale ahaan wax badan baa laga yaabaa inaan wadankii ka ogeyn si loo helo generationkii hore jiilkii hore iyo jiilkan hadda halkan wax ka bartay inaad u qabataan kulamo noocan oo kale ah si ay wa- uga soo baxaan dhallinyar waxna baratay muwaadiniin ah si kasta dhinac kastaba ka dhisan wadankiina wax ka bedeli karaa aad baad u mahadsantihiin intaas waa tala ahaan runtii suu sheegay een, eh, waan ku raacsanahay eh, runtii s b s inay samayso barnaamijyo oo integrated program aha oo ilmaha meesha ku dhashay ee jaamacadaha kaga baxay suu exactly sheegay say u dareemaan problemka iyo dhibaatada ka jirta wadankii ama dhinaca waxbarasho ha noqoto ama dhinaca caafimaad marka iyagoo ka faa'iidaysanaya aqoontan iyo developed countryga ay joogaan inay wadankoodina uga faa'iideeyeen marka programyo noocaa ah inay qabato runtii s b s aad baan ugu dhiirigelin lahaa Een, waan u mahadcelinaa runtii up to now een, runtii waxa ay ka qabtaan marka intaa maan runtii ku dari lahaa in arrintaa iyada aad ka howlgashaan insha allah jasakum allah khayr
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.